الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون walaalayaal maanta kelmad kooban waxa aynu ka odhan doonaa xanuunkan maalmahan caalamka saaqay ee jayna ka soo bilaabmay ee shiina xanuunkan oo fayrus corona marka af carabiga lagu akhriya la yidhahdo ama corona virus waa xanuunada ilaahay uu keeno waana imtixaan ma asaaba min musiibatin ila biidn illaah musiibada dhacda ilaahay qadarkiisa ku dhacda wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum xanuunkaa isaga jina iyo shiinuhu ka bilaabmay xanuunkaasi intii ayaanu bilaabmin waxaa cajiib ahayd in muslimiinta caalamka ay u ducaynayeen maalmaha ka hor dadka muslimiinta ah ee shiinaha ah ee ilaahay rumeeyey iyo dowladdaasi sida ay ula dhaqmayso ee ay u garaacayso ee ay u tumayso ee ay dhibayso iyadoo caalamul islaami oo dhan looga ducaynayay maalmo yar ka hor intaanu qarxin xanuunkan waxaynu ognahay waa cajiib wmaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay unbaa ciidankiisa ilaahay unbaa og ciidankiisa ummaddii muslimkeeda sidaa loo dhibayay caalamkii oo dhan dhaqaalihiisii dowladdii ugu weynayd ama tii labaad bay noqotay ee doonaysaba caalamka inay noqoto jina ugu dhaqaalaha badan caalamka ugu raadayn badan waxaana tusaale idinku filan imanka innaga waxa aynu ku xidhannahay badeecadeenna oo dhani jinay ku xidhantay ingiriiskaan tegey waxa badeecadiisaba ingiriiska aad arkaysaan inta ugu badani jina ka imanayay waa cajiib caalamkii sidaa ahaa ee muslimka dhibayee awooddaa lahaa ayaa ilaahay ciidan yaroo ciidankiisii ka mida soo diray oo magaciisiina loo bixiyey coronafirus oo calaamadaha uu leeyahay dhakhaatiirtu inoo sheegeen kuweenna iyo kuwa kaleba ay sheegeen aan ka duwanayn calaamadihii hargebka xumad yar allahuma salli calaa maxamed duufsanka ah ee qufac waa xanuunkii hargebkii dhici jiray calaamadihiisunbay ku sheegayaanu laakiin ma aha duri buu innaga inoo ahaan jiray calaamadahaasi wax kalea ilaahay kaga dhigay waa cajiib waxa kaloo cajiib uu ku yahay surcatu intishaari sida dhaqsaha badan ee uu gudbayo shalay markuu masaakiinta garaacayay awood buu u sheegtay madaaradiisa iyo dekadihiisuna way camirnaayeen shalay oo aan daawanayay madaaradiisa waxa weeye waa lagu kala tegay madaarkii diyaarada ay u dhiibaysay ma jiro waaba laga cararayaaba imanka shiina markaad maqasho shiinaaba laga cararayaaba shiina ah ma shiinuu ka yimid baaba la leeyahayba waa bal inaga ilaaliyaa jayna ka yimid wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu cabsida ugu weyn ee haysataana waa xanuunka iyo dhibtiisa caalamkii oo dhanna waa wareersan yahay xanuunkaasaa laga wareersan yahay haddaba walaalayaal waxa aan xasuusanayaa aayadda qur'aanka kariimka ah ee ilaahay reer caadu kaga sheekeeyey faammaa caadun faاstakbaruu fi اlardi bigayri اlxaqi waqaaluu man ashaddu mina quwa caad way ku kibirtay dhulka waxay yidhaahdeen yaa maanta naga awood badan ciidan ahaan dhaqaale ahaan yaa maanta hor dhigan kara deedna ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa ilaaha iyaga abuuray inuu ka awood badan yahay miyaanay talo ogayn ninkii halkaa marayey ayaa inta fayras yar lagu sii daayey ayaa cabaadka iyo cabsida ka dhacaysa aad yaabaysaa ilaahayna markuu doono ciidamadiisu way kala duwan yihiin awooddii caalamka kuwa haysta ee nukliyerka haysta ee dhaqaalihii haysata ilaahay fayras yar intuu ku soo daayo ayuu cilibtooda jari karaa waa awood waa aayad ilaahay oo aynu ku cibro qaadanayno intaa haddii aan ka dhigo qadarullaahi wamaa shaa facal qofka muslimka ah ama diinta islaamku siday arrimaha noocana iyo xanuunnadu markay fidaan maxay ka tiri innagoo runtii aan aad ugu sii dheeraanayn qodobo koo kooban ayuun baan runtii idiin sheegaya iyaga cabsi baa haysa sidiisana bani aadamku dabeecad buu leeyaho cabsi wey ku jirtaa laakiin qofka muslimka ah nooca kuwaasi u cabsanayaan uma cabsanaya marka aad arrimaha noocaasa maqasho in shaki iyo cabsi ku gasho maaha waa inaad ilaahay u noqotaa waayo ilaahay baa caalamkan ka taliya yaqiinsanaataana wixii alla qadaray uun inay kugu dhacayaan wixii alla aanu kuu qadarin inaanay ku haleelin ilaahay baa jalla jalaaluhu qur'aankiisa wuxuu yidhi qul man da aladii yacsimukum min allaahi in araada bikum suu'an aw araada bikum raxma waryaa idinka celin kara haddii ilaahay dhib idinla doono ama dheef iyo wax wanaagsan ilahay idinla doono yaa kaa celin kara ilahay baa gacanta ku haye qofka muslimkaa qodobka koowaad ee la doonayo waxa weeye inuu rumaysnaado waana ta u dhaxaysa muslimka iyo ka aan ilaahay rumaysnayn wixii alla qadaraa inay dhacayaan oo aanay seegayn oo uu ilaahay rumaysan yahay dabadeedna arrimaha oo dhan qalbigiisa way degayaan waayo wuxuu og yahay wixii alla u qadaray inay ku dhacayaan waa yaqiintaasaa la doonaya qodobka koowaad waa kaa walidaalika nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa taasu ku rabeeyey saxaabigii cabdilaahi bnu cabbaas isagoo oo waaninaya oo la dardaarmaya wuxuu ku yidhi ogow ummadda oo dhani haddii ay isugu tagto inay shay kugu anfacaanay shay wanaagsan kugu qabtaanoo adiga ay kugu saacidaan shay kugu anfici maayaan oo kugu tari maayaan ilaa shay ilaahay kuu sii qoray mooyaane haddii ay isugu tagaan ummadda oo dhani inay ku dhibaan oo adiga shay una ay kugu dhibaan ama si una ay kuu dhibaanna kuma dhibi karaan waxaan alla kuu qadarin mooyaane mar haddii caqiidadu taa tahay warwar iyo walaacinaga inaga dheer waa qodobtaas qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeye in asbaabtii lala yimaado asbaabtii diintu inoo jidaysay in lala yimaado asbaabtaa maxaa ka mid ah innaga qodobka ugu weyni waxa weeye inaynu ilaahay ku xidhnaanno mar walbana ilaahay barino ilaahayow wixii dhiba adaa keena ilaahayow dhiboo dhan naga hay inaynu dhahdo ilaahay muxuu leeyahy waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan nebi moxamed xadiidka saxiix muslimka ku jira muxuu yidhi ducadiisa maxaa ka mid ahayd allaahuma innii acuudu bika min zawaali nicmatik wa fujaa'ati niqmatik wa taxawuli caafiyatik wa jamiici sakhatik ilaahayow waxaan kaa magangelayaa oon kaa hoos galay adiga inaad iga badbaadiso waxaan kaa doonayaa min zawaali nicmatika nicmada aad isiisay inay iga suusho nicmada maxaa ugu weyn nicmada islaamka in islaamnimadu kaa suusha ilaahay ka magan galo ta caafimaadkaa ka mid a ta nabadgelyadaa ka mid a khayrka ilaahay ku siiye oo dhan baa ka mid a aqoon hadday wax alla nimcada ilaahay ku ilaaho nicmada ilaahayow iyo adkee oo ilaahu hayga suulin wa fujaa'ati niqmatik ilaahu waxaan kaa magan galay fuj'ati niqmatik si kedisa in aargoosigaaga iyo ciqaabkaagu iigu dhaco waxa weeye si lama filaana in musiiba iigu dhacdan ilaahu adaan kaa magan galay ilaa adaa ogaan waxa ma ogay wa taxawuli caafiyatik caafiyaddii iyo caafimaadkaan haystay inuu ilaahayow iska kay bedelo oo ilaahayow caafimaadkii aad iga qaaddo oo xaalad aan tiyahayn aad iigu beddesho ilaahayow adaan ku cuskadaye ilaah caafimaadka ii adke wa jamiici sakhatika cadhadaada oo dhanna ilaahayow waan kaa maangalay inaad ii cadhooto waa duco اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام دعوينك النبي كم هاي إله يو برص وحنون هذا وجود وحنونك دبك سرية ديرك كلها إله برص أذان كمان قال waljunuuni xanuunka maskaxda ku dhaca ee dhimirka ku dhaca ee qofkii kontaroolkii ka qaadayana ilahu adaan kaa magangal waljudaami xanuun khataraha oo wakhtigaa weliba aad u jiray oo xubnaha imakana jira caalamka waddamo ka mida oo xubnuhu inay wada gogo'aan oo isoo dhacaanna ilaahu adaan kaa magan galay iyo wasayi ilasqaami xanuunada oo dhan xanuunada xunxun oo dhanna adaan kaa magan galay aidis hadday tahay coronavirus hadday tahay balaayo kale hadday tahay mid aynaan garanayn hadduu yahay ilahu adaan kaa magan galay in ilaahay la baryin diintu way kuwa asbaabaha ayay ka mid tahay ilaahayow na baalmari ilaahow naga badbaadi oo ubadka nooga badbaadi oo nafahayga nooga badbaadi oo dalka nooga badbaadi oo dadka nooga badbaadi oo duunyada nooga badbaadi oo muslimka oo dhan ka badbaadi inaad saa tira waa sabab waxaa ka mida asbaabta oo saddexa ta hore yaqiin saxa la kaale ducayso waxaa asbaabta ka mida walaalayaal in la qaato akhdu lxiyada waalwiqaaya in la qaato diinta ay noo jidaysay wax allo wax imika qoraan wixeenni unbay ka yimaadaan islaamka islaamka oo la dabaqo ayaa wax badan lagu helaya in ka hortag la sameeyo diinta islaamka ay noo jidaysay iminka markaan akhriyey een akhriyey ee aan baadhay een culimmadii waxa ay ku soo urureen in la isilaaliyo in faraha la maydho in saabuun lagu maydho ayay ku soo aroortay in la isilaaliyo in qofka qaba laga kantaroolo oo laga hayo halkii ay ku dhacday aan la gelin waa inta ay sheegeen imika culimmada caafimaadka iyo fayadhowrka ka warantaa intaasay ku soo ururaysaa laakiin islaamku si ka qoto ballaadhan ayuu hore uga warram islaamku marka ugu horaysa diintu shan arrimoodbabay u timidba shantaa arrimooday diintu u timid ee maqaasidu shariica layidhahdo waxaa ka mid a inay nafta ilaaliso diinta islaamka naftana la ilaalinaya caqligana waa la ilaalinaya maalkana waa la ilaalinaya qofka sharaftiisana waa la ilaalinaya iyo qodobkii shanaad diinta oo ugu muhiimsan oo tashanaada waa la ilaalinaya nafta in la ilaaliyaa waa qawaacidda iyo qodobada waaweynee diinta islaamka inoo dejisay ilahay baa wuxuu leey walaa taqtuluu anfusakum wanafiina hadilina walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka nafiina halaaka ku tuurina si toosa iyo si dadban si toosa hawdilino dhuunta ha isku dhufanina si dadbanna hawdilino wixii kuu sababaya inaad dhimato ha la iman oo caafimaad darradu ay ka mid tahay oo diyaargarowla'aantu ay ka mid tahay adigoo yaqiinsan in ilaahay caafimaad ka bixiyo wixii alla kuugu talagelina aanay ku seegin diinta islaamku walaalayaal haddii saabuun ha lagu faraxasho uun la yidhi waana run waa siday culimmadu leeyihiin oo runtii la tijaabiye waa masaa'ibaadka imika ina haysta nadaafad xumadu innaga ummadeenna ilaahay xanuunka ay nooma keeno ilaahay ha inaga ilaaliyo laakiin xagga nadaafadda waynu ku hoosaynaa suuligiibuu qofka ka soo baxayaa waxa weeye waxa laga yaabaa in aanu xataa saabuun iyo taydh iyo wax lamid aanu isticmaalin waxaa laga yaaba microba iyo jaraasiim inaad soo qaado oo xanuun adugu aad ka qaadin cid kaleba intaanad gaadhin diinta islaamku walaalayaal gebigeennaba nadaafadda ayay inagu dayrtayba diinta kala barhka aduhuuru shadru liimaan nadaafadda iyo isnadiifintu diinta waa ka badh ay tiri diintu nadaafadda bal siday uga hadasho eeg waxaa lagu yidhi shan jeer maalintii weysiiso ugu yaraan nadaafadaada ilaali imise xubnoodo jidhkaagaad maydhaysaa waxaa lagu yidhi maydho maalinka jumcaha waxaa lagu yidhi maydho sunna mu'akada ayay shaaficiyadu tahay waa sunno adag culimmada qaarna waajibbaabay u arkaan waa dembiilo qofku haddii aanu soo maydhan marka goobaha laysugu imanayo muhiimkaas soo maydhaa layidhi sida jumcaha iyo ciidaha diinta islaamku waxay ka hadashay in najaasadii la iska midho layska nadiifiyo waxay ka warantay shirkii in la nadiifiyo waxay ka warantay afka in la nadiifiyo la cadayo waxay ka warantay cidiyaha oo uskagoo dhani ku soo gaban lahaa in la iska guro waxay ka warantay in cuntada aynu cunayno iyo sharaabkaaynu cabaynaa inay nadiif ahaadaan waxay ka warantay goobaha aynu isugu imayno sida masaajidada iyo majaaliista iyo fagaarayaasha in la nadiifiyo in dariiqyada la nadiifiyo in meelaha aynu ku nasanayno la nadiifiyo in guryaha la nadiifiyo in daaradaha la nadiifiyo intaba axaadiid baa kusoo wada aroortay innaguna xashiishka gurigeennaynu ka soo qaadnaayo guriga hortiisa ayaynu dhignaa ama xaafadda inaga soo horjeedaynu ku daadinaaba anugu mar haddaan gurigaygii soo dhaafiyo waxba igama gelin hortaydu ha gubato hortaydu uskag iyo caafimaad xumaha qaado waa sawir noocaasaa ka muuqanaya diinta islaamka walaalayaal waxaasoo dhan waxay uga jeedaa ummadda muslimku ummaddii caalamkan ku hogaamin lahayd nadaafada inay noqoto marka xanuun dhaco xanuun faafayaa uu dhaco wakhtigeennii waxaaba dhacay ee diinteennu ay fidaysay xanuunnada daacuunka kaloora ayaa aada u faafay maxay diintu ka yeeshay diinta islaamku waxay ka yeeshay innagoo yaqiintii iyo kalsoonidii qabna waxa ay diintu tiri wafira min almajduumi kama tafiru min alasadi balhagda xadiidka qaybtii hore waxay ku tihi laa cadwa wax la isqaatiyo oo intuu iska yimaado hebelow hebelkani hebelkan ku tallaalayaa ma jiro oo isagu iska imanaya xadiiska qaybta hore intaasay odhanaysaa gada xadiiska qaybta dambena wuxuu ku leeyahay wafira min almajduumi ka carar ka juudaamka qaba xanuunkaa gudbaya ee juudaamka ee qofku shirkiisu googo ayuu soo uu dhacdhacayo ka carar hadda ka lugee maaha ka carar kama tafiru min alasadi sidaad libaax uga cararayso hadduu kugu soo baxo laa cadwaana xadiisku qaybta horeu ku yidhi sidee laysu waafajinaya bal eeg hadda xadiidkaa faham laa cadwa anuu xanuunkanaan qaado hebel baa i qaadsiiye inaad tidhahdaa kuma bannaana xanuunku wuxuu ku gudbaa bimashiicat illaahi wa biidnihi ilaahay baa gudbiya xanuunku wuxuu gudbaa marka ilaahay gudbiyo ee hebel baa markuu isoo ag fadhiistay xanuunka igu tallaalay ma jirto ummadda muslimka ah maxaa la ilaalinayaa in dhaqanku ka xumaado kanaa markuu isoo agfa igu ag hindhisayoo dabeedna waan qaaday kani kani cadow noqdo xanuunka sidaa ay galay iyo masaa'ibtaa igu dhacday kaasa ay sababha la yaa xanuunka keena alleh yaa qaada alleh hortu qaacidaa faham baa la leeyahy laakiin dee xanuunku ilaahay xaggiisu ka gudbaa cidda ugu talagelinna wuu u gudbaa markaasaa lagu leeyahay hadda ka carar haddii qof xanuun culisu ku dhaco dee adigu iska dhinac ka noqo oo qofkana meel gaara ayaa la geynaya diintaa samaysay xadiid kale wuxuu ku leeyahi oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka soo arooray waxa uu leeyahy idaa samictum bihi biardin daacuunka haddii aad ku maqashaan dhul uu ka dhacay falaa taqdamuu calayh ha gelina dhulka xanuunkaa culusee daacuunkaa ku dhacay haddaad maqashaan ha gelina waidaa waqaca biardin haddii uu dhul ku dhaco wa antum biha ay fiiha idinkoo dhulkaa ku dhex suganna hee falaa tahrujuu ha ka soo bixina falaa takhrujuu minha ha ka soo bixina meeshu ku dhacayna joog oo ha ka soo bixin adoo caafimaad qabay iska dhex joog ha soo gelin meeshii fayoobaydee hore haddii aanad marka hore meeshaa joogin daacuunku ka dhacay ama kalooruhuna ha tegin balse diintu dadka u ilaaliso marka culimmadu waxay isweydiiyaan qofkii xanuunka qabay isaga inaga haya laakiin qofkii aan xanuunka qabin laakiin meeshii xanuunku ka dhacay joogay ee caafimaadka qaba isaga maxaa loo leeyahay joog adugu waxaa laga yaabaa in culimmada adibaduna dhakhaatiirtuna ay ka hadleen rasuululaahi muxamedna go'aankaa guud u siiyey markay iminka baadhbaadheen waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa inuu fayraskii sito inuu xanuunkii sito qofkani laakiin manaacada difaaca jidhkiisu inuu aad u xoog badan yahay dabeedna difaacan uu difaacan jidhkiisa ee xoogga badan darteed markii la baadhay ama la baadho aan la arkaynba dabeedna laga yaabaa mar dambe inay ku soo baxdo markaa hortu joogo hadduu xanuunka ka wada baxana dee insha allah waad soo bixi haddii kalena joog kumanaan kunoo kale haynaga dilini ama waxay yidhahdeen culimmadu waxaa laga yaabaa in wakhtigii xanuunkii inuu sido laakiin wakhtigii xanuunka calaamadihiisu muuqanayeen ee uu soo shaac bixi lahaa inaanu gaadhin deedna aan la qaban xanuunkii aanu soo bixin imminka cushu kusoo baxaaba iminka yidhahda xanuunkan sidaas darteed walaalayaal bal diintu eeg siday markaasaa waxaynu ma qadar ilaahi baad ka cararaysa cumar bin khadaab bay yidhahdeen waa sidee masuud nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah war qadar ilaahayna waanu ka cararaynaa qadar ilaahayna waanu u cararaynaa buul qadar ilaahayna waa ka cararaynaa qadar ilaahayna waa cararaynaa markaan markaan soo ururiyo walaalayaal waxa weeye inaynu nadaafadda ilaashanno waxa weeye inaynu ilaahay ku kalsoonaanno waxa weeye inaynu ilaahay barino sideedabana ilaahay nagana haynaga hayo muslimka oo dhanna ilahay dhibta ha ka dulqaado taa waa baryaynaa ilaahay waxaad se ogaataa gebagebada marka ilaahay imtixaan keeno inay ujeeddo tahay haddii nicmo lagugu imtixaamana ujeeddaa laga leeyay haddii dhib laysku imtixaamana ujeeddaa laga leeyay taan dareysanaano uma salluu wasallimuu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam imtisaalan liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli cala muxamed wcala ali muxamed kama sallayta cala ibraahiim wcala ali ibraahiim innaka xamiidun majiid allahuma baarik cala muxamed wcala ali muxamed kama baarakta cala ibraahiim wcala ali ibraahiim innaka xamiidun majiid warda allahuma can khulafaa'i alarbaca abi bakrin wacumar wacuhmaana wacaliy wacan saa'iri asaxaaba ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم